dabcan reer puntland rabaa inaan runtii ugu hambaliyeeyo nabadgelyada iyo deganaanshaha dalkuu ku sugan yahay waxaanse rabaa inaan kaleergareeyo oo caddeeyo intii aan maqnaa waxay la tahay reer kismaayoodka waxay yidhahdaan walaalkaa maxaad wejigiisa ku fal adoo dhabarkiisa haysta marka waxyaabo fara badan baa waxay la tahay miidiyadu sheeg sheegaysay waxaan caddaynayaa cid aan kula kulmay meesha la yidhaahdo garoonka xamar sii socodkii iyo soo socodkii midna inaana jirin lacag lay siiyey oo aan markaa uga baahnaa dawladda federaalkana inaanay jirin laakiin ragga bayrolka dawladda ku jira ee burushka xaaraanta ah sita waxaan leeyahay war ummadana u tura idinkuna lafiyayna isu tura waxa weeyaan wararkan la fidinaya beenta ah ha la joojiyo iyadoo runtii aan idin caddaynayo inaanan cidnaba fasax uga qaadanayn inaan arko haddana cidna maan arag lacag laysiiyeyna ma jirto fahad yaasiin buu arkay baa layidhi iyo wasiirro kale fahad yaasiin magaciisa aan aqaanaa laakiin ninaanu isnaqaano oo ama wada xidhiidhno ama runtii kulannayna maba aha qolada sheegaysaa iga badisa waxaan leeyahay idinkaa idiga badiya midna waaban sheegayaa waxyaabaha beenta ah ee ummadda lagu kicinayo ee la gelinsiinayo waxaan jeclaan lahaa runtii in la joojiyo waa laga yaabaa waxoo dhan waxaa keenay shirkii kismaayo ee aan ka hadlaayey shirka kismaayona mawqifkii aan anigu ka qabay yunban markaana caddeeyey iminkana waxay la tahay wixii ka soo baxay ummadda soomaaliyeed bay u taallaaye aniga wax ii yaalla haba yaraatee ma ay jirto runtii markii horena waxaan ku idhi shirkaadan ummadda soomaaliyeed uguma jirto waa sidii aan u arkayay anugu go-aamada ka soo baxayna sidaan iminkaba sheegay waxay u taallaa ummadda soomaaliyeed intaan joogay zambia waxaan idhi shirka haddii wax yani dan u ah ummadda soomaaliyeed waan taageerayaa baan ku idhi dadka ugu horreeya taageera yaa noqonaya iminkana waxay la tahay dee dalka anigu waan ka maqnaa waxaa la weydiinayaa ummadda soomaaliyeed hadduu dan u ahaana waxay la tahay waa la garanaya hadduusan dan u ahayna iyaga xubin ka mida baan ahay soomaaliya waxaan u malaynayaa ummadday u taallaa iyagaa sheegaya